shirkii wada tashiga dowladda federaalk soomaaliya ee dowlad goboleedyada ayaa ka furmay magaalada dhuusamareeb iyadoo uu guddoomiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale maamulada puntland iyo jubbaland ayaa soo saaray war-saxaafadeedyo kala gedisan oo ay ku eedeynayaan madaxweynaha dowladda federaalk inuu meesha ka saaray dowladii fulin lahayd habsami u socodka shirkan heshiisyada shirkan waxayna sidoo kale puntland codsatay in madaxweynuhu uu magacaabo ra-iisul wasaare iyo inay beesha caalamku goobjoog ka ahaato shirka hase yeeshee madaxweynaha galmudug ayaa ugu baaqay puntland iyo jubbalandba inay shirka kasoo qayb galaan warbixintan sida uu kusoo diray wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo maalmahan ay ku wada sugnaayeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya madaxweyneyaasha maamulada hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug oo martigelisa shirka ayay madaxdu wada yeesheen kulamo gaargaar ah kuwa uu intooda badan aan la ogeyn waxyaabaha looga hadlay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb ayaa madaxda labada maamul ka dalbaday ka qaybgalka shirka lana xalinaya tabashooyinka ay qabaan madaxweyne qoorqoor ayaa shirkiisa jaraa-id ku sheegay in xubnihii ka socday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee loo qabtay kasoo tala bixinta nooca doorasho ee la qaban kara ay ka dhegaysteen hanaanka doorasho ee xilligan dalka laga qaban kara islamarkaana ay talooyinkii laga sugayey maamulada shirka ka maqan ay muhiim u tahay in ay qayb ka soo noqdaan shirka dhuusamareeb madaxweyne qoorqoor ayaa shacabka soomaaliyeed ugu laabqaboojiyey miro dhalka shir ay weli ka maqan yihiin maamuladii qaybta ka ahaa shir loo madlanaa ka qaybgalkooda mas-uuliyiinta maamulada oo dhan qoraalada kasoo kala baxay puntland iyo jubbaland ayaa lagu dalbanayay meelmarinta heshiis lagu gaara dhuusamareeb iyaga oo dalbanaya ka qaybgalka beesha caalamka oo damaanad qaad ka noqota qodobada ay dhinacyadu isla gaaraan ha yeeshee qoorqoor ayaa sheegay in bulshada soomaaliyeed iyadu ay isu tahay damaanad ayna meel marinayaan wax walba oo lagu gaara shirka dhuusamareeb shirka jaraa-id ee madaxweynaha galmudug ayaa imaanaya iyadoo beesha caalamku ay hogaamiyaasha soomaaliya ka dalbanayso qabashada shirka dhuusamareeb saddex oo looga tashanayo nooca doorasho ee la qaban kara xilligan iyo wakhtiga ugu habboon ee la qaban karo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo